nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka rabbigu wuxuu nebi ibraahim ku yidhi ka tag waddankaaga iyo xilkaaga iyo reerka aabbaha oo dhan aan ku tisi doonaa u kac rabbiga wuxuu ibraahim ku yidhi ka tag waddankaaga iyo xilkaaga iyo reerka aabbaha oo dalka aan ku sisi doono u kac oo qurun weyn baan kaa dhigi doonaa oo waan ku barakayn doonaa magacaana waa weynaan doonaa oo waxaad noqon doontaa barako waana ku barakayn doonaa kuwa duceeya kan ka habaaran waan habaari doonaa oo qalbiyooyinkiina dhulka oo dhammu adiga kugu barakoobi doonaa markaasaa ibraahim tegey siduu rabbiga yidhi luudna uu raacay ibraahim shan iyo toddobaatan sannadood buu jiray markuu haran ka tegey ibraahimna wuxuu naagtiisa ku yidhi isoo raac iyada iyo luud oo ahaa wiilkii wiilkiisa iyo xoolihii ay aruursadeen oo dhan iyo dadkii ay haran ka heleen oo dhan halkaasay u kaceen dalkii kacaan oo waxay yidhaahdeen dalkii kacaan abrahamna wuxuu dalkii buu u bixiyey uuna maray ilaa meeshii la odhan jiray sheqem iyo tan iyo geedkii moreex wakhtigaasna reer kancaan dalkay joogeen oo ilaahay baa ibraahim u muuqday oo ku yidhi dalkan farcankaagan siin doonaa kolkaasuu meeshaas meel allabari uga dhisay rabbiguna wuu arkay markaasuu meeshaasi ka guuray oo wuxuu tegay buurtii xagga bari ahayd baytal oo teendhadaasi buu ka dhisay meel baytal geedka agteeda ahayd aciidna bari ahayd markaasuu meeshaas meel allabari uga dhisay oo magaca rabbiga ku baryootamay kolkaasaa ibraahim socdaal isaga weli xagga koonfureed u sii socdaa kolkaasaa dhulkii allabari ka dhacay markaasuu ibraahim masar tegay inuu halkaas qariib ku ahaado waayo abaartii aad bay u kuldi uga xumayd oo waxay noqotay in markii uu ku soo dhowaaday inuu masar galo uu ku yidhi naagtiisa saara bal eeg waan ogahay inaad tahay naag arag quruxsan oo waxaa dhici doonaa in markii ay masaariintu ku arkeen inay odhan doonaan oo naagtiisiina tanu oo waxay dili doonaan laakiin adiga way ku dayn doonaan maxaad ku tidhaahdaa walaashiis baan ahay si ay ugu roonaadaan adiga awada oo ay naftaydu daraaddaada u noolaato oo waxay noqotay in markii ibraahim masar soo galay ay masaariintii arkeen in naagtu aad u quruxsan tahay oo ay amiiradii fircoon baa arkay oo fircoon bay u ammaanayd iyadii iyo naagtii waxaa loo keenay gurigii fircoon isaguna ibraahim si wanaagsan buu u qaabtay iyada aawadeed wuxuuna lahaa idho iyo dibiyo iyo dameero lab ah iyo niman addoommo ah iyo naago addoommo ah iyo dameero dhadig iyo geel oo rabbigu balaayooyin waaweyn buu ku riday fircown iyo reerkiisaba saharana oo naagtii abraham ahayd aawadeyd fircown baa ibraahim buu u yeedhay oo ku yidhi waa maxay waxa aad igu samaysay oo maxaad igu sheegi weyday inay tahay naagtiyadii maxaad u tidhi waa walaashay si aan u guursado iyada haddaba tani waa naagtaadii kaxayso oo iska tag fircowna niman buu u sii amray isaga wayna soo baabixiyeen isagii iyo naagtiisii iyo wixii haysta oo dhan dhegaystayaal sheekadani waxaynu ka soo qaadannay sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray mahad eebbaa iska leh oo barbaariyaha caalamka ah kitaabka kariimka shaki kuma jiro hanuun baana u sugnaatay kuwa dhowrsada waayo dhulka aad aragto oo dhan waxaa isiin doonaa adiga iyo farcankaaga weligiin farcankaagana waxaa ka dhigi doonaa sida cidda dhulka haddii nin ciidda dhulka tiriyo farcankaagana waa la tirin doonaa balkac oo ku dhex soco dhulka dhirarkiisa iyo ballankiisa waayo adigaa ku siin doona oo ibraahim teendhadiisa wuu wareejiyey oo wuxuu ku yidhi oo deg dhirtiisa maaree ee tiil horoob oo halkaasi rabbiga allabari ku dhisay luudna socor wuu ka baxay oo buurtuu degay isagoo iyo labadii gebdhood ee la joogayba waayo wuu ka cabsaday inuu socor degnaado wuxuuna degay bohol dhexdeeda isaga iyo labadii gebdhood oo tii curadda ahayd waxay tii yarayd ku tidhi aabbaheenna waa duqe sida caadada dunida oo dhan tahay markaasaa rabbiga wuxuu sodom iyo gomora ku soo daayey baaruud iyo daab ka yimid xagga rabbiga ee samadda ka soo degtay qoomkii la halaagay bay ahayd taasina waa sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka uu qaray nebi muuse oo waxay noqotay markuu ilaahay baabi'iyey magaalooyinkii bannaanka in ilaaha xasuusto ibraahim luudna qoridda wuu ka bixiyey markii uu rogay magaalooyinkii luud dhex deganaa markaasaa ibraahim bannaanka u baxay oo wuxuu la hadlay walaashiisa uu sodoga u ahaa oo gabdhihii qabay oo wuxuu ku yidhi kaca oo ka soo baxa meeshan waayo rabbiga magaaladan wuu baabi'in doonaa laakiin walaashii sodoga u ahaa uu ilaa ekeeyey sida uu mid weliba u ciyaarayaa uu ku ciyaarayaa markaasuu waagii bariyey oo magaalooyinkii iyo malaa'igihii ka soo raadiyeen isaga malaa'igooyinkii luuda dayayeen maalintii subaxa ahayd iyagoo leh kac oo la tag naagtaada iyo labadaada ha badbaadeene laakiinse markuu raagay ayay nimankii gacantiisa qabteen iyo gacantii naagtiisa iyo gacantii labadiisa gebdhood rabbigeena wuu u naxariistay isaga oo malaa'igtii rabbiga waxay ku tidhi iyadii bal eeg uur baad leedahaye oo wiil baad dhali doontaa magiciisana waxaad u bixin doontaa ismaaciil maxaa yeelay rabbiga waa maqlay dhibaatadaada oo dadka dhexdiisa ku noqon doonaa sida dameer baanjoog ah gacantiisu nin walba gees bay ka noqon doontaa oo nin walba gacantiisana gees baa ka noqon doontaa isaga wuuna deganaan doonaa walaalihiisi oo dhan hortooda oo waxay magicii rabbiga la hadlayay iyada u bixisay waxaad tahay ilaaha wax arka waayo waxay tidhi weliba miyaynan halkan ka arkeen kan ii arkaa sidaa daraaddeed ceelkii waxaa loo bixiyey biir lahayroy bal eeg wuxuu u dhexeeyaa kadeesh iyo baareed oo hagar waxay ibraahim u dhashay wiil oo ibraahimna wuxuu wiilkaasi hagar ka dhashay u bixiyey ismaaciil ibraahimna wuxuu jiray lix iyo siddeetan sannadood markii hagar ismaaciil u dhashay ibraahim taasina waa sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka oo ahdigayga waan adkayn doonaa dhexdiinna iyo farcankaaga ka dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan waana ahdigii weleegiis waara oo ahdigayga waan adkayn doonaa qormadaada dhexdooda tan iyo qarniyadooda oo dhan waana ahdigii weligiis waara kaasi oo ah inaan adiga ilaaha ku noqon iyo farcankaaga ka dambeeya oo waxaan ku siin doonaa adiga iyo farcankaaga ka dambeeyaba dhulkii aad socdaalka ku ahayd kaas oo ah dhulka kancaan oo dhan inuu idiin ahaado hanti aad weligiina lahaataan aniga waxaan ahaan doonaa kan idin ilaaliya oo ilaahiina ah dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leennahay sidaas iyo nabadgelyo